weerarkan ka dhacay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso oo ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska puntland iyo qof shacaba ayaa taliyaha guud ee ciidanka booliska puntland genaraal muumin cabdi shire waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidanka b s f oo uu sheegay inay laba maxbuus kala baxeen saldhigga bartamaha ciidan ayaa ciidanka b s f soo weeraray saldhigga booliiska oo maxaabiist xoog ku furtay askarna ku dhaawacay qof shacabaa lanoo sheegay in wax soo gaaraan maxaa sababay inay saldhigga weeraraan marka wallaahi waanay wax taay lama garanayo waa dembi weyn mataqaana in saldhigga booliiska la weeraro maxaabiista ay la baxeen oo aada sheegayso maxay ahaayeen waxay ahaayeen laba maxbuus oo maxkamad sigo ku ahaa si dhexe oo dembiyo galay iyaga laftigooda dhaawac isu geystay oo maandooriye ka dhirgeen isdhaawacay oo booliisku saa kusoo xireen shalay waxaa nagu maqaalo ah in ciidamada boolisku ay xireen weriye dooxo oo ah afhayeenka ciidamada b s f xarigaasi muxuu salka ku hayay weriye dooxo ninka hadda aa sheegaysid wuxuu ku xiraya magaalada garowe waa eedaysana loo haysta kiis inuu qeyb ka noqonayay xukinta niman markaas si khaldan xabsiga uga baxay oo maxkamad ay ku degdegtay kabacdina maxkamadii ka sarreysay ay amartay in lasoo xiro wuxuu isku dayay dagaal iyo iska horimaad buu sababay dembi baa maaragtay meesha ka dhacay baaris baa socota marka niman ku eedeysnaa burcad oo uu rabay inuu fakiyo kiiskeeda ugu xiran yahay magaalada garowe maaha wax siyaasadeed wax magaciisiya maaha taliyaha ayaa sheegay in weeraro dhowr ah oo hore ay ciidanka booliska u geysteen ciidamada b s f kuwaas oo ay dadku dhinteen waxay kasoo bilaabatay labada kun iyo labiyo labaatankii xilligaas oo gaari calaamada booliiska wata oo askar ay saaran tahay shaqo ka hayo xeebta boosaaso ay maaragtay ambush ku sameeyeen oo halkaas doba askari ku dhaawacantay askarina uu ku dhintay iyo dad kale eeriyada marayay ma dhowr jeer marka horreysay saldhigga laftiisa la weeraray oo nin lagu dilay daawac ahaa daawac noqday kontaroolka boosood baa isna saas o kaleeto hadda sanadka gamboowiisii nin sargaala lagu dhaawacay dhowaan waxaa jiray iska hor imaad booliisku ay raba ku qabtaan koox hub sharci daraa weertay ay ciidankaas dad ku lug lehiin ay ciidankii booliiska kula dagaalamayeen maaragtay shaqadii waayey oo halka au khasaare ka yimid dad shacaba xitaa wax ku noqdeen laakiin dhacdooyinkaas maxaad uga hadli weysay hadda ka hor oo u tilmaami weysay ama tallaabo uga qaadi weydeen haddii ay jiraan waxaan islahayn mar un bay wax iska hagaagi doonaan oo xaaladda ha uga darinina oo magaalada oo magaalo muhiima ah oo magaaladii ganacsiga puntland ah oo dadka ugu badan ay ku nool yihiin in siyaasadeed kala duwanaansho ay jiraan in aynu arrimahaas bal intii aan qeyb ka noqon karno dul qaadano laakiin waxaa muuqata in maaragtay ay wixiiba noqotay profession weyn oo ciidankaas ka shaqeeya inuu maaragtay booliiska weeraraan dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka b s f gaashaanle sare cabdulqaadir cabdi axmed giijaale oo ka jawaabaya eedeyntan ayaa ku tilmaamay weerarkan saldhigga bartamaha ka dhacay inuu ahaa mid ay geysteen askar ka caraysan walaalahood la xiray islamarkaasna ciidanka b s f aysan wax luga ku lahayn sideedaba dadku waa biniaadanoo walaalo iyo tol iyo waxbaa laysku raacraacaa laba askariyo meelaha nin walaalkooda ka raacay ama saddex askariyo meelaha nin walaalkooda u yeertay ama nin walaalahooda dee lama fahmi karo annagoo ciidan badan baa nahay talis dan baanu nahay oo bsf la yidhaahdo laakiin markii ay wixii dhacaan iyo wixii ku jira markaas waanu xirnaa ciqaabtoodaan marsiinaa dadka shacabka ah dadka ciidanka ah in xadgudub aan ku samayno ciidanka iyo ku sameeyana ma ogolina
taliyaha ciidanka booliisku wuxuu idinku eedeeyey in dhowr iska horimaad uu idin dhex maray idinka iyo ciidanka booliiska dad askari ku dhimatay shacab ku dhintay arrimaha noocaasa ma jiraan
arrimahaas waxa weeye anigii booliiska marka hore meel aanu isku qabanayo meel aan iskaga horreyno ma jirin hadda ka hor ciidanka iyaga oo badda xeebta ilaasha jimcaha boolis u yimi oo iyagoo nin weerar ku ah ciidanku istaajiyeen ka badana xabad ku bilaabay ciidanka waa jiday laakiin meel aan anagu gardarro cad oo ciidanka b s f oo shaqa u aaday boolis inay soo weeraraan ama ciidanka puntland dhibaato ula tagaan meel ay ka dhacda ma jiro shalaa u dambaysay niman maxkamaddu sii daysay oo maxkamaddii la socoto oo maxkamaddii maxaan ku yidhahdaa puntland ay sii daysay baa waxa loo dhigtay isbaaro taliyaha booliska aad leedahay haddar waa uu ka hadlay arrintaas baana mas-uul ka ahaa annagu meel aanu ku tashanay inaanu ciidanka weerar cad aanu ku qaadno ma jidho dadkana ma dhibaatayno waxaan nahay ciidan waxay ka shaqeeyaan argagixiso booliskana wada shaqayn iyo wanaag baa noo dhexeeya saacad walbana wada hadal iyo xiriir baanu samaynaa xaala u dambaysay waxaanu ka wada hadlaynay daacish waxay soo gashay magaalada amniyaada
khilaafkan soo noqnoqonaya oo taliyuhu ka sanqariyey inkastoo idinaanba ogeynba kaba soo qaabd idinaa ogeynba bal hadda ka waran xiriirka wada shaqaynta ciidamada puntland iyo ciidanka b s f iska horimaadka ka dhacay magaalada boorhaaso kadib
arrintaas waa ay dhamaatay taliyaha qeybtana waa wada xiriirtay laba qori baa laga soo qaaday ciidanka booliska labadii qorina waa celinay wiilkii xabaddu ku dhacdo beelka gacanta ay kaga dhacdeen isbitaal baan u diray taliyaha boolisku anuu u malayn maayo in isaga wax maskaxdiisa iyo wuxuu og yahay uu kaga hadlay inay tahay waxaan u malaynaya inay tahay wax lasoo faro la yidhi saas wax u eeday cafiyeenka ciidamada b s f weriya dooxo wuxuu taliyuhu sheegay inuu difaacayo rag burcada arrinkaa maxaa ka jira
wax ka jira arrinkaa ma jiraan nimankaas niman maxkamadda sii daysa bay ahayd ninka la yidhaahdo dooxana wuxuu la saaraa maxkamadda bay gaari wada saaraayeen kabacdina ciidanka booliskaba waxay u dhigteen isbaaro soo weeraray sidii baana dooxa lagu qabtay wax kale oo meeshaa ka dhacay ma ay jiraan xaaladaasana waxaa moodaa rabo in ma garanaysaay kacdoon iyo waxyaalo kale iyo laga sameeyo ama eedeyn aan jirin annaga naloo sameeyo waxaan u dhalanay puntland ciidanka puntland baan ka mid nahay argagixisadaiyo al-shabaabtaana la dirirnaa wixii dee dhacdooyin yar yar ahoo marmar iska dhacaya waa dhici kadhaa laakiin wax anagu xumaan guud oo aanu ka tashano oo puntland xumaanteeda weligeed mana dhici mana dhici doonto
faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso